waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali sheekh ciise ku soo dhowow dabcan waxaannu ka hadlaynaa barnaamij ama qoraal dhowaan ay soo saareen madaxda imaamada dalkan australia iyo weliba aqoon-yahano waxaa looga dan lahaa qoraalkaasi in lagu beeniyo ama lagu baabi'iyo qaladaadka laga aaminsan yahay muslimiinta iyo diinta islaamka sheekh ciise muuse waa guddoomiyaha golaha ama guddiga imaamada ee gobolka victoria sheekh ciise kusoo dhowow s b s mar kale
bismi illahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin xasan waad mahadsan tahay qoraalku sidaad aragteen wuxuu ahaa qoraal dhowr muddo muddo xoogaa dhowr bilood a laga shaqaynayay oo la isku duwaayey oo aqoon aqoon-yahanyaal iyo niman culamo ah ay ka wada qeyb galeen oo la yidhi bal islaamka in badan baa wax laga sheegaa gaar ahaan dhinaca wartabiyaasha ama mediaha wararse wax uga qoraan marka bal waxa tilaa talaabadii uhorreysa hala qaado waxa laysu geegeeyo fikrado kala duwan ha laysu keeno sidaas ayuu qoraalku kusoo baxay waa garta xilligan marka maxaa kusoo aadiyey wallahi xilligan wax kale ma ahayn waa uun soo dhammaaday oo dhowr bilood ramadaankii ka horaan bilownay ilaa haddeer waa la shaandaynayay intaan way qoraalku intaan wuu ka badnaa laakiin waa laisku celceliyey oo waa waxyaabo badan baa laga saaray marka wuu soo dhammaaday haddeer ayay noqotay waktiga in lasoo daayo wax kale oo loogu beegay ma jirto waa gartay qodobka ugu horeeya qoraalku lix qodob oo waaweyn buu ka koobnaa qodobka ugu horeeya waxa weeye macnaha islaamku uu leeyahay ama the meaning of islam marka markaad u sharaxaysid dadka australiyaanka ah oo aan diinta haysan sida ugu fiicane loogu sharaxi karo islaamku waxa uu yahay muxuu yahay sheekhays
horta had iyo jeer kelmadan ama ereyga islaam marka la macnaynayo waxaa lagu macneeyaa inuu yahay nabad nabadgelyo inuu yahay oo dadka lagu siinayo ammaan iyo nabadgelyo lagu siinayo oo wax aan dagaal iyo iyo iyo xoog iyo wax qasab ah aan loola tegaynin ujeeddada weyn taasay ahayd marka waxaan ku muujinay halkan wixii axaadiis ah oo oo way badan yihiin laakiin in yar oon ka soo qaadnay un baan rabnay inaan halkaa ku muujinno oo yacni sida qofka laleeyahay ninkii qofkii raba inuu nabad dadka kale kula noolaado waa inuu muujiyaa ixtiraam iyo wada hadal inuu la muujiyo taas unba ayaa xoogga ku saaraynay marka sidaasaa wax lagu fahamsiin karaa ee dadka ilaa hadda aniga ma la lama socdo dadka commentiga ay bixiyeen iyo waxay kasoo jawaabeen iyo facebook weli la iima sheegin lakin waxaan filayaa in ay dadku markay sidaa u akhriyaan inay faallo biican faal faallo fiican inay ka bixin doonaan waa garta qodobada kaloo ku jira waxaa ka mid a islaam iyo qoyska ama islaamka iyo qoyska waxaa kaloo ku jira islaam iyo violency oo dabcan rabshadaha ama dadka gacanka hadalka ama ama dhibaatada dad kale u geysta qodobadaas muhiimad intee la eg bay leeyihiin ma qodobo waxaad is leedihiin oo aada u soo geliseen inta badan muslimiinta si gooniya farta loogu fiiqaa
sideedaba muslimiintana waa farta waa lagu fiiqaa iyo muslimiinta laf ahaantoodu iyaga laftigooda inay fahmaan dad badan oo waxaa nagu jira diintana si u aaminsan oo inay muslim yihiin sheegta laakiin haddana ayna ka muuqan raadkii islaamka u lahaa ayna ka muuqan qoysaska qoyska markaan ka hadlaynay intaa waxaan maqalnaa furiin badan waxaan maqalnaa qoysaskii oo rabshadahoodu ay badan yihiin wadankan aan joognana aad baa waxaa looga hadlaa domestic violence waxa la yidhaahdo qoyska oo qulqulato ay ku jirto had iyo jeer oo gacanka hadal u badan oo lagu sidaa lagu kala tago ugu dambeynta marka waxaa oo dhan ayaan ayaan xoogga saaraynay dhinacna muslimiintaan kala hadlaynaa dhinacna dadka kale oo da- naga ballaaran ayaan la hadlaynaa waa gartay eh, victoria eh, gobol ahaan ama australia guud ahaan waxay aada ugu faanaan oo isku ammaanaan in wadanku yahay ama gobolku yahay wadan multiculturalah eh, qodobka afraad eh, waxaad uga hadlaysaan sidoo kale islaamka iyo dhaqamada kala duwan ama bulshooyinka marka waxaad moodaaba taariikhiyan inaad leedihiin islaamku waaba meeshii dhaqamada kala duwan ay kasoo bilowdeen
waa runtii meesha aa- dib marka loo raaco wax walba waxay ku fiican yihiin ilaa maantay meesha la maraayo qof walbaba sibay dadku maanta joog ay u arkaan inuu inuu yahay oo weligiina sida ahaan jiray ayaa la aamini karaa laakiin maadaama waayahan dambe dhowrkan sano loo dhowr sano maane eh, labaatan sano iyo soddon sano hadda lasoo dhaafay intaa islaamka la saaraa oo islaamka wax laga sheegayey inuu de- yahay iyadoo lagu qiyaasayo lagu eh, looga looga qiyaas qaadanayo ma- wadamada islaamka hadda xukunka ka jira iyo maamulka ka jira iyo siduu yahay ayaa waxaan ku muujinayna war islaamka marka dib loo raaco taariikhdiisa waxaa ka muuqata wada dhaqan dadku inay wada dhaqmi karaan inay wada noolaan karaan waxaa ka mid a markii nebiga caleyhi salatu wasalaam uu madiina yimi wixii u horreeyey ee uu qabtay waxay ahayd dadka magaalada wada degan in ay isugu yimaadaan ee heshiis ama dastuur la oran karo aan ku wada shaqayno qof walbaba dhinacba magaalada ka degan yahay ee xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa intaba in loo ilaaliyo ayay ahayd ee waxaan tusinay in xataa ee qolo u dhoweyd madiino oo najraan la yidhahdo xataa kirishtaanka xagga diinta ahayd in waxooda loo daayo sida hadda waad wa- wadankan australia loo yidhaahdo diinta xor baa loo yahay dadku diintay doonaan ayay ku hadli karaan oo qabsan karaan islaamku waagaas ayuu arrintaa meel mariyey oo uu yiri dadku diin laguma eh, duudsiin karo waa qofku siduu u aamino ilaahay isagay ku xiran tahay isagaa laga rabaa marka waxaasoo dhan waxaan u sameynayna waxa waaye eh, eh, eh, eh, fikradaha maanta jira ee ee islaamka laga aaminsanaya inay inay toosnayn ee islaamka la la- la muujiyo wixii uu ahaan jiray ayuu weligii ahaanaya markaa waa garta sheekh ciisow eh, midda lixaad waxay ahayd eh, salaada iyo dadka muslimiinta oo eh, salaadooda ku guta meelo babliga ama shaqo ha noqoto ama meel baak ha noqoto En, eh, culimo ahaan eh, dad badan oo muslimiina miyaa iniisoo cawday oo arintaas keenay marka m- bal arintaas haddaad u dulmarto dhibka ay ku haysa muslimiinta inay meelay ku tukadaan helaan
Eh, runtii waxa weeye muslimiinta dhulka yani waxaan oran lahaa waktiga haddaan ku jirna xoogga waxaa la saaraa ee deegaanka environment environment ayaa hadda xoogga la saaraay oo laga hadlaa marka eh, islaamka waa waa qeyb ka mida ilaalinta environmentka sida loogu noolaan karo marka waxaan tusaynaa oo aan tusaynaa qofka muslimka ah ma aha masaajid keliyuu ku tukadaa leanno qolooyinkan kale ee christianiska iyo qolooyinkan yahuudda iyo iyagu meel aan ahayn ee kaniisad iyo meelaan dhisnayn kuma tukan karaan laakiin inagu waxaan muujinaynay dhulka inuu qofka bini aadamka ilaahay uu keenay halkan inuu qofku xaq u leeyahay meel alla meeshii ee shuruudii dabcan asaasiga ahayd oo meeshu inay najaaso lahayn oo waxba dhibaato lahayn oo wax xum oo aan ka socda ayna jirin oo aamin wax walba ay yihiin inuu qofku uu ku tukan karo oo marka hadday arkaan dadka waxaan tusaynaa qof baa taxi wada do- meel fog buu joogaa ee masaajid uma dhowaa ee wa- waktigii masaajidka salaadii la tukanayna ka dhamaatay marka inuu meel kasta uu salligiisa dhigan karo uu ku tukan karo waa qeyb islaamka ka mid ah ee yaan loo arkin qofkan qof waxa weeye xumaato doonaya iyo wax wax dadka ka duwan iyo sidaas inaan loo arkin ayaan eh, ujeedadeenu ahayd tan akhrinayay ee qodobada ee meel waxaa ama bilowgii marka laga hadlayay macnaha ee islaamka waxaa ku jirtay meel ah islaamku ma aha qofku inuu salaadiisa keliya tukado wax isaga keliya ku koobane waa noloshoo dhan oo matalan waxay soo gelaysaa dhaqaalaha siyaasadda dhinac walba taas waxaan isiri xoogaa waaba waxyaalaha dadka matalan australiyaanka ama reer galbeedku ay ka didaan oo ay leeyihiin haddiiba siyaasaddii iyo dhaqaalihii iyo wax walba lasoo gelinaya dee meesha shareecadii islaamka iyo rabanimakan inay keenaan waana laga didaa runtii qofku ra'yi waa ka waa waa ka dhiiban karaa waa odhan karaa dadku waxay doonayaan waddankan inay xakumaan iyo inay shareecadoodii kusoo rogaan iyo oo qofku sidaa waa u fekeri karaa laakiin annagu waxaan tusaynay haddii meeshu ay tahay meel dad muslima ay degan yihiin oo waddan muslima u yahay haddee waxa laga doonayo waa intaa in dhaqaalaha siyaasadda maxaanku idhaahdaa dhaqanka bulshada ganacsiga wax walbaba inay leeyihiin akhlaaqdii iyo ethicskii uu ku islaamku lahaa in lagu maamulo lagu socodsiiyo waa markii meesha dadku ay muslimiin yihiin oo waddanku iyagu ay leeyihiin meeshii kale oo hadda australia aan joogno oo kale wixii naga khuseeya unbaa iyadana qayb ka noqonaysa oo islaamka uu yeelanayaa laakiin ujeedadu marna ma ahayn meesha la joogo ayaa islaam laga dhigayaa oo la bedelayaa wakti kale wakti kale inay timaado way dhici kartaa laakiin hadda ujeedadeena uguma uma horeyso oo ma aha inaan leenahay waddanka ka dhiga sidaas iyo islaam ka dhiga iyo ma aha ujeedadu sidaa ma ahay waa islaamkii meeshii uu isagu uu ku lahaa magaca iyo maamuuska iyo xoogga iyo talada iyo ku lahaa sida qofka looga doonayo weye qof walboo muslina dabcan oo australia jooga muslimiinta oo dhan buu si u matalaayo waa qof muslina marka sida ugu fiican oo ummaddan hadda muslimiintu ay ku yaryihiin loola dhaqmi karo haddaad la shaqaynaysid haddaad arday tahay haddaad maaragta meelo badan baa dadka kala duwan lagula kulmaa sida ugu fiican ee ummadda loola dhaqmi karo oo aan loo didin karin oo diinta si wanaagsan loogu sharaxi karo maxay taad isleeda sida ugu wanaagsan waxa weeye sideedaba horta waddankan aan joogno australia waa waddan dhaqan kala duwan uu ku jiro macnihii waxa weeye qof walbaba ama qolo walbaba dhaqan bay la timi halkan dhaqan bay la timi oo lagu yaqaanaa qof walba ama ama ama qolo kasta dhaqankeedii inay ay haysato aynan burburin ayaa la rabaa oo oo sidaas oo nidaamka yahay marka qofka muslimka ah sidiisaba qofka muslimka ah waxa weeye qof aan laga cararin haddii ay timaado hadduu yimaado wakti qofka laga cararayo waxa weye ogow taa waxay dhib u keenaysaa diintaadii oo aad rabtay dadku inay soo galaan leanna annaga diinteena islaamka waa diin dadka dhan loogu yeero oo xidno aan laga reebin marka haddii aan noqono dad laga dido oo laga cararo hadde sharcigii islaamkii ayay diintaasi dhibaato u keenaysaa marka qofku waa inuu noqdaa qof dadku ay u soo xiisaan oo salaanta iyo u ku badiya salaanta oo qofka markuu la hadlaayo iyo maxaanku irahdaa dhoolla caddayn iyo xadaarada sida lagu yaqaano waa sidaas sidaasuunu islaamka ku ahaan jiray wax badan waxaa masal laga bixiyaa wadamada nagu dhowo south east asia indonesia oo kale malaysia oo kale dagaal laguma gelin jihaad laguma gelin waxaa lagu galay dadkii ganacsatada ahaa ee dhaqanka fiican ee ka muujiyey oo dadka soo dhoweeyo qof u naxariisto wax siiyo oo wanaag iyo sheeko la galo fiican sidaasaa qofka bini-aadanka sida lagu hantiyo waa sidaa marka waxaana laka doonayaa inaan diinteena dhanka wanaagsan aan dadka ka tusno marna aanan tusin wixii khaldaada ah oo dhaqamada ay na soo geliyeen inaanan marna la tusin dadka
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali